waxaa weeye waxaan qodobkaasi wuxuu quseeyaa musharaxiinta u cararaysa jagada madaxweynaha ee dowladda puntland musharaxiinta u cararaysa ee dalka iyo dabadaba joogta waxaan leeyahay shaki baa idinku jiray in doorashadii ay xilligeedii dhacayso ama maxaan ku idhahdayay waxyaalaha laysla dhexmarayay beryaha kan waa la kororsanayaa halkanay ka baxaysaa sidanay noqonaysaa waa ogtihiinoo waa caddeeyeen baarlamaanka puntland inay doorashadu xilligeedii dhacayso sideedda january labada kun iyo sagaaliyo tobanka musharaxiintana waxaan leeyahay annagana qaybtiin shaki baa nagaga keen jire shakiga nagaga keen jira idina sidaad u saari lahaydeen idinka idin qusaysaa shakiga nagaga keen jira idinka idin qusaysaa waa ognahay musharaxiinta qaar baa fulinta jira ilaayo maalinta dagaalkaasi uu bilaabmay oo aan ka iman waa u hambalyeynaynaa kuwo badan oo debadaha wareegayana waxaan leenahay waa inaad ka qayb qaadataan soo celinta iyo difaaca iyo xoreynta waddanka waa inaad ka qayb qaadataan awaan soomaaliyeed wuxuu yidhi ninka dayrta maanta ah u daraystay madaxnimo uba diidi mayne horta mee dadkii iyo dalkii u xukumi laha waxaa laydinka rabaa dalku dadka reer puntland maanta waa midaysan yahay meel buu u wada jeedaa qulubtiisu meel bay u wada jeedaa inaad ka qayb qaadataan oo aad dhinaca ka raacdaan waa loo baahan yahay musharaxiinay kursigaana qofkii ilaahay qoray baa helaya ilaahay bay gacantiisa ugu jiraa sababtiisana waxaa leh oo keena dadweynaha reer puntland rabitaankooda iyo iyo baarlamaanka puntland ee iman doona haddii lahaydno ta kale waxaan dhegaystay dhowr musharaxoo hadlayo debadaha iyo ka hadlaya gudaha iyo oo xaflado iyo dhiganaya oo marka ay ka hadlayaan had iyo jeer arrimaha sool iyo sanaag iyo cayn su-aale marka laga weydiiyo wariyayaashu ay su-aale ka weydiiyaan sidee u wajahaysaa gobolada iyo siyaasadda aad ka raada maxay tahay way yaro baar dhaqaajiyaanay xoogaa musharaxiintu waa yaro baar dhaqaajiyaan hadalla kolley dhowraan dhegaystay hadalladooda ma caddayn idin kale waxaan idin leeyahay musharaxiinta puntland u tartamaysay goboladaas ma noqonayaan mar dambe dhul doorasho lagu galo maantay ugu dhow yihiin ninkii maanta wax ku darsada iyo ninkaan wax ku darsanna waanu kala ogaanaynaa haddaanu nahay mudanayaasha ka soo jeeda gobollada waanu kala ogaanaynaa idinkana waxaan idin leeyahay midho daray haddaan beri duuduub ku laqi jiray doorkan waxaan hubsanayaa darxu inuu ku hoos jiro gaariyaa yidhi labada tii hore iyo tanba gaariyaa yidhi marka waxaan idin leeyahay musharaxiinay waa inaad ka muuqataan xafladaha iyo munaasibadaha iyo hadallada social mediaha aad soo marinaysaan iyo waxaa ka wanaagsan ficil inaad la timaadaan oo aad ka muuqataan goobaha ciidamadu ay joogaan oo aad ciidamada isbarbar taagtaan oo aad dowladda isbarbar taagtaan oo aad xukuumadda isbarbar taagtaan doorashada way dhacaysaa xilligeeda ay dhacaysaa waxaa weeye idinkana waxaa laydinka rabaa inaad roorkiina qaadataan taana intaasaan musharaxiinta leeyahay aad iyo aad iyo aad baan ummadda reer puntland mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynaya waxaan leedin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu